xili lagu wadan dhowaan markabka bilaabaya sahminta shidaalka ee soomaaliya kusoo xirto dekeda magaalo xeebeedka hobyo ayaa bulshada magaalada hobyo ee gobolka mudug dowlad goboleedka galmudug waxa ay ka hadleen sida ah ay u arkaan howlaha la xiriira sahminta shidaal soo saaridda soomaaliya oo hobyo ay ka mid tahay meelaha ugu horeeya ee laga sameynayo howlgalka sahminta shidaal ay soomaaliya yeelato degmadan hobyo runtii waa degmo fac weyn waa degmooyinkii ugu horreeyey ee dowladdii hore maxamed siyaad barre dowladdaani degmadaani hadda waxaa ka socda horumarro badan runtii shidaalka haddii ay iga warsatay waxaanu arkaynaa howl aad u wanaagsan ee ku soo kordhinaysa reer galmudug iyo soomaaliya oo dhanba rajo fiican oo horumarmineed iyo mid dhaqaale intaba dadka hadda wax dhaqaalaa ma hayaan laakiin waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala haddii shidaalka hadda waddankeenna ku jira oo la qodo in wax badan laga faa'iidi doono oo dadka baagmuudada iyo derbiyada fadhiya ay shaqo heli doonaan maamulkii shacabka waxaa looga baahaya inay la shaqeeyaan dadka imaanaya iyo maaragtay sheeg kambaniga noo qodi doona shidaalka inaan soo dhoweyno dadkana ay ka fogaadaan meelaha hadda shidaalka khataraha ay keeni karaan oo kale in laga fogaado deegaanadaas dadkuna ay maaragtay gacno furan iyo amnigooda iyo ka shaqeeyaan bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah burhaan macalnuuriye jooga degmada hobyo ahna maalgashtayaasha gobolka degmadan aad ayaan ugu faraxsannahay saakay sahanka noo yimid ee shidaalka waxaana leeyahay dan badan iyo faa'iido badan baa nuugu jirta wax badan oo faa'iidaha nuugu jirta magaaladaani intaasoo qarni bay joogtay wax horu kaca ma lahayn gobolku intaas oo magaranaysa khayraadoo ku jira wax hadda ka hor ka soo saaran ma lahayn marka waa soo dhoweynaynaa bismillahi raxmaan raxiim anaa macaa ku bilaa cabdi maxamed aadan weye magacayga waxaa rajada shidaalka laga qaba aad iyo aad boqolkiiba boqol baa odhan karnaa waa soo dhoweynaynaa aad baa baahi lagu qabaa dadka wada maamulladana waa salaamaynaa dhammaantood heer federaal iyo heer gobol kahobyahaanna aad bay aad baa matala soo dhoweynhayaa baahi baa loo qabaa soo bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa cabdi gorofley baa la yaqaana annaga isku aqaanaa waa soo dhoweynaynaa waa soo dhoweynaynaa dhowr boqoloo sanaan guuxaynay ilaahay maanta hadduu noo keena aad iyo aad baan hobyo haddaan nahay reemudug haddaan nahay galmudug haddaan nahay dhammaanteen gacmo furan baan ku soo dhoweynaynaa dowlad goboleedka galmudug ayaa noqotay dowlad goboleedka ugu horreeyey ee laga bilaabayo howlgalka sahminta shidaalka oo horey ay u sheegtay dowladda soomaaliya inay qaadinayso muddo lix bilood ah